بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم aayaddaa tafsiirkeeda ayuu u baab yahay way idin dhaaran doonaan idanqalabtum ilayhim haddaad u laabataan xaggooda litucriduu canhum saa uga jeesataan oo iskaga daysaan qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa allaytu can cuqayli can ibni shihaabin can cabdiraxmaan bni cabdillaahi ana cabdاllahi bna kacb bni maliki qaal samictu kacba bna maalikin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo samictu kacba bna maalikin ayaan maqlay xiina takhallafa markuu ka haray can tabuuka dagaalkii tabuuk wallaahi maa ancama allaahu calaya ilaahan ku dhaartay alla korkeyga ma nicmaynin min nicmatin nicmo bacda id hadaanii markuu alla i hanuuniyey ka bacdi acdama nicmo ka weynin badan min sidqii rasuul اllaahi salى اllahu calayhi wasalam run u sheegayga aan nebiga u run sheegay allaa akuuna inaanan ahaanin allaa akuuna inaanan ahaanin kadabtuhu mid u been sheegay nicmataa bacda alislaam ka weyn alla iima nicmaynin faahlika aan markaa haddaan nebiga been u sheega aan halaagsamo kamaa halaka aladiina kadabuu siday u halaagsameen kuwii beenta sheegay xiina unzila alwaxyu markii waxyiga la soo dejiyey sayaxlifuuna billaahi lakum ida inqalabtum ilayhim ilaa qowlihi alfaasiqiin litucriduu canhum faacriضuu canhum inahum rijsun wama'waahum jahannamu jazaءa bima kanuu yagsibuun yaxlifuuna lakum litardw canhum fain tardw canhum faina allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin ayb meeshaas waaye marka xadiidkan marka isagoo dheer qisadii tabuuk waa soo marnay oo kacab ibnu maalik maxalushaahidka meeshaan hadda aayaddan macnaheeda aayaddan baa soo degtay aayaddan oo macnaheedu uu yahay in nebiga loo sii sheegay in dad ay u dhaaran doonaan dhaar been ah si uu uga sii jeesto waxaa la amray marka inuu ka sii jeesto allana da wuxuu eedeeyey eed midda ugu daran oo faacriduu faacriduu canhum inahum rijsun waa qurun buu ilaahay yidhi qurun ayb ayaa lagu tilmaamay tarjamada xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan baabu qowlihi yaxlifuuna lakum litardaw canhum fain tardaw canhum ilaa qowlihi alfaasiqiin laga gaaro ayb xadiid la-aan marka tarjamadana abudar ku dhacday alharawi riwaayadiisa xadiid la-aan ayb inta kale riwaayaadka kalena waa ka dhacday oo tarjamadan maba lahaba ayb baa marka tarjamadan dhigiddeeda xadiid la-aan abudar alharawi riwaayadiisa ayaa leh inta kalena marka way ka dhacday ayb marka abudar alharawi riwaayadiisuuna ku socdaa ibnu xajar sharixiisan fatxulbaariga baabu qowlihi waakharuuna اctarafuu bidunuubihim qaala xadaanaa mu'manu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya qaala xadaanaa cawfu qaala xadaanaa abu rajaa qaala xadaanaa samuratu bnu jundubin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali waslama lanaa nebiga wuxuu nagu yidhi ataanii leylata aatiyaani cawadaan waxaa ii yimaadeen laba laba imaadaan fabtacataanii way bixin dalbeen fantahayaa waxay ila gaareen ilaa madiinatin magaalo mabniyatin la dhisay bilabini dahabin dahab yacnii bulukeetigiisa ama dahab yani magaalo marka sidii bulukeetigu dahab uu u yahay ayb fatalaqaanaa rijaalun rag ayaa nala kulmay shatrun min khalqihim marka rijaal dabcan waa malaaig marka malaa-ig maxaa rijaal looga cabiray haddii la yidhaahdo waxaa weeyaan uun waa nooc un malaa'igtaas un baa loo jeedaan ayb hada dakar looma jeedo fatalaqaanaa rijaalun hadda kuwan malaa'ig maha cafan fatalaqaanaa rijaalun rag ayaa nala kulmay shabrun qayb oo min khalqihim hab abuurkooda ka axsani maa shayka ugu waan qurux badan uu yahay anta adiguba raa-in aada aragtay mid arkay aad tahay wa shadrun qaybna ka aqbaxi maa shayka ugu foolxumo badan anta adigu raa-in mid arkay aad tahay waa qaybna waxa ugu quruxda badanood aragtay waayo qaybna waxa ugu foosha xun ood aragtay qaalaa lahum waxay ku yidhaahdeen idhabuu taga faqacuu fii dalika annahri webigaas ku dhaca fawaqacuu fiihi way ku dhaceen uma rajacuu ilaynaa xaggeennay u soo laabteen qad dahaba dalika suu xumidaas iyagoo ay tagtay canhum xaggooda ay ka tagtay fa saaruu waxay ahaadeen fii axsani suuratin suurad iyo muuqaal midka ugu qurux badan qaalaa lii waxay igu yidhaahdeen haadihi tani jannatu cadnin nagaadida jannadeedii waaye wahaadaaka kaagaasina mansiluka gurigaagii waa qaalaa waxay yidhaahdeen ama alqowmu aladiina kaanuu qoladii iyagu ahaayeen shadrun qayb oo minhum iyaga ka mida xasanun ou ahaa mid qurux badan wa shadrun qaybna oo minhum iyaga ka midana qabiixun ou yahay mid foolxumo badan fa innahum iyagu khalaquu camalan saalixan waxay isku dareen camal wanaagsan iyo wa aakhara mid kale oo sayi-an xun tajaawaza allaahu canhum alla xaggooda waa dhaafay marka aayadda i meeshaan ismuqaabaqaynayo oo maxalushaahidka waa meeshaan aayadda ila waxay leedahay waaakharuuna اctarafuu bidunuubihim khalaquu camala صaalixا waaakhara sayi-a casa allahu an yatuuba calayhim marka dadkaasi dad xumaan iyo wanaag isku daray w marka alla inuu dhaafaa laga yaabo ayb tarjamada marka xadiidku meeshaas iska mudaabaqaynayo meeshaa marka kaanuu shadrun minhum xasanan ayaa ficnayd in sidaa la dhaho ayb laakiin sidan laftirkeeda dhib ma leho shadrun minhum xasan qaar baa waxay ka takhriijiyeen kaanadu inay taamo tahay wa shadrun wa shadrun iyo waxasanunna mubtadaya khabar inay yihiin kaanuu ay wujiduu waa la helay shabrun minhum xasanun qayb iyaga ka mida wax wanaagsan waaye baabu qowlihi maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu an yastaqfiruu lilmushrikiin nebi uma habboona iyo intii iyo mu'miniin inay dembi dhaaf u weydiiyaan mushrikiin qaala xadaanii isxaaqu bnu ibraahim wahuwa bnu raahuya qaala akbaranaa cabdurazaaq qaala akbaranaa macmarun can الzuhriyi can saciid bni اmusayab can abiihi qaal lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaatu abuu aalib markay geeridii u timid dakhala calayhi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigaa u soo galay wa cindahu abuu jahlin wa cabdullaahi bnu abi umaya iyadoo agtiisu ay joogaan abuu jahl iyo cabdullaahi bnu abi umaya faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxauu yidhi ey cammi yaa cammi adeerkeeyow qul laa ilaaha ila allaahu dheh uxaaju laka aan kuula doodo aan kuu doodo adiga bihaa kelmadan aan kugu doodo cind allahi ilaahay agtiisa yani aan kugu shafeeco faqaala abuu jahlin wa cabdullaahi bnu abi umaya labadoodii waxay dhaheen yaa abaa qaalib atargabuma waxaad nacaysaa can millati cabdilmualib diinti cabdilmualib faqaala nabiyu sal l slama nebigu waxau yidhi la astaqfiranna laka dembi dhaaf baan kuu weydiinayaa alle maa lam unha canka haddaan la iga kaa reebin fanaزlat maa kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystaqfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim aayadda ayaa soo degtay ayb xadiidkan kitaabu اljanaa-is buu noogu soo hormaray sharaxiisa maxalushaahidka waxay tahay hadda aayaddaa marka inay kusoo degtay qisadii abu aalib iyo nebiga dhex martay markuu abu aalib dhimanayay abuu aalibna uu gaalnimada ku dhintay iyo shirkiga isagoo ku taagan nebigana uu damcay inuu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo lagana reebay marka waa inaan gaalada marka dembi dhaaf ilaahay loo weydii karin oo naxariis loo dalbi karin aakhiro ama aan salaad lagu tukan karin janaaso waxyaabahaas oo dhan ayb ayb isaga waxaa kaley ku tusaysaa saaxiibka xun dhibaatada uu leeyahay abu aalib khaatimada waxaa seejiyey oo sabab u noqday musaaxabatu abi jahlin wa bni abi umaya labadaa nin inay markaas la fadhiyeen oo ay dhinacyada ka fadhiyeen ayaa dhibaato badan u keentay ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa iyadana shubhada ku saabsan aabbayaalka iyo awowayaalka diintooda war ha ka dheeraanin oo ha ka tegin shubho culus inay tahay leanna abujahal wax kale ma uunan isticmaalin mowqifkaas xarijka ah oo nebigu uu adeerkii dacwada u bandhigaayo shay kale oo uu abuu daalib uga celiyey dacwadaas xaqa ah ma jirto aan ahayn atargabu can diini cabdilmualib war aabbaha diintiisa maa nece qofka aabbihiis waa ku wen yahay mar walba aabbuu waa ku wen yahay dadka marka wuxuu leeyahay haddaad diinta nebi maxamed qaadato waxaa ka dhalanaya aabbaha inaad cay usoo jiiddo nin xun inuu ahaa oo adiga dariiqiisii a ka leexatay aa ka dhahayo lowla lmasabatu lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina ayb marka musaaxabat lashraar khatar waay marka dadka sharta badan in lala saaxiibo oo saaxiib lala noqdo dhibaatada ay leedahay ayay ku tusaysaa ayb oo qof dhan baa khaatimada u seegay arrinkaa dartiisa iyo shubhadan aabbayaalka iyo awowayaalku siday u xoog badan tahay dadka qalbigooda ugu xoog badan tahay shay kale ma uunan uga hor imaanin dacwadii nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan baabu qowlihi laqad taaba allahu cala alnabiyi wاlmuhaajiriina wاlansaari aladiina اtabacuuh aayaddaas macnaheedii u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yunus qaala axmedu waxadaanaa cambasatu qaala xadaanaa yunus can ibni shihaabin qaala akhbaranii cabdiraxmaan bnu kacb bni malik marka axmed ibnu saalix baa laba sheekla ibnu wahab iyo cambasa ayb qال أخبرني cبدالرحمن بن كعب بن مالك qال أخبرني cبداللahi بن كعب وkاna wxuu ahaa cبداللahi qاaئda كacbi كacb midkii hogaamin jiray min bنihi caruurtiisa xaal uu ka mid yahay xiina camiya markuu indhabeelay kacab markuu indhabeelay ninkii hogaanka waayo ush u qaban jiray ayuu ahaa ilmihii kacb qaala samictu kacba bna maliki baan maqlay buu yihi fii xadiidihi wacala alaaثati aladiina khullifuu qaala fii aakhiri xadiidihi waxauu ku yidhi ina min towbatii towbadeyda waxaa ka mida an ankhalica inaan ka siibto oon ka dhexbaxo min maali maalkayga inaan ka dhexbaxo maxaan uga dhexbaxaana sadaqatan ila allah sadaqo ilaahay xaggiisa aan u sadaqaysanayo inaan ugaga baxo wailaa rasuulihi aan u sadaqaysanayo faqaala nabiyu sal l slama nebigu wuxuu yidhi amsik bacda maalika maalkaaga qaar ka mida hayso fa huwa khayrun laka sidaas baa kuu khayr badane wacala alaaati aladiina khullifuu macnayeedu kacab iyo waxay ku soo degtay hilaalu bnu umaya iyo muraarat bnu rabiica alwaaqifi ayb saddexdaa nin bay kusoo degtay saddexda qur-aanku uu sheegayana saddexdooda marka aayaddii tafsiirkeedii waay marka ayb baabun wacala alaaثati aladiina khullifuu xataa ida daaqat calayhim اlardu bima raxubat qaala xadaanii muxamadu qaala xadaanaa axmed bnu abi shucayb akar riwaayaat marka muxamed ayb wasaqطa muxamed min riwaayati bni sakan waa ka dhacay isaga muxamed riwaayat bni sakan fasaara lilbukhaariyi can axmeda bni abi shucayb bilaa waasitatin buu dhigay ayb wacalaa qowli اlakari fakhtulifa muxamed qowlka loo badanyay muxamedkan meesha ku yaallo yuu yahay faqaala alxaakim huwa moxamed bnu nadr annaysaburi wayanduri yani aladii taqadama dikruhu fii tafsiiri اlanfaal moxamed bnu nadr annaysaburi waa noo soo hormaray isagii walaalkiis axmed bnu nadr annaysaburi waa ninka uu yidhi yani min si wuxuu ka mid ahaa min dabaqati muslim oo bukhaari sheekhoog u noqon karaa ayb bukhaarina markuu naysaabuur tago gurigooda ayagoo ku degi jiray labadaa nin isbuucan dhexdiisaan akhri weyne daa xusuusataan wa qaala maratan mar kalena waxau yidhi huwa moxamed bnu ibraahim albuushanji lianna hada alxadiida waqaca lahu min ariiqihi abu caliy bn hasaani isaga wuxuu yidhi saaxib taqiid ilmuhmal huwa duhli mxamedkan waa maxamed bn yaxya duhli waayada dalika ana alxadiida fii cilali xadiidi zuhriyi liduhliyi ayuu xadiidkan ku jiraa can axmed bni abi shucayb wاlbukhaariyu yastamidu minhu kaiira wa huwa yuhminu nasabahu qaaliban sida badanna nasabkiis waa ihmaaliya labadooda waxbaa ka dhexdhac mxamedkan marka waa ibn yaxya duhli qaala xadaana axmed bnu abi shucayb wahuwa alxaraaniyu ayb aabihiina magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullahi ibnu muslim abu shucayb ayb qaala xadaanaa muusa bnu acyan qaala xadaanaa isxaaq bnu rashid ana zuhriya xadaahu qaala ahbaranii cabdiraxmaan bn cabdillahi bni kacb bni malik can abiihi qaal samictu abi aabbahay baan ka maqlay buu yihi kacba bna malikin wahuwa axadu alaaati aladiina tiiba calayhim saddexdii laga toobad aqbalay midkood buu ahaa annahu lam yatakhalaf can rasuuli illahi sal l slama inuunan waxaan ka maqlay inuunan ka harin nebiga xaggiisa weligiis fii gaswatin duulaan hazaaha uu duulaayo qadu weligii hayra gaswatayni laba maahane gaswati alcusrati waa tabuuk wa gaswati badrin iyo gaswatu badrin ayb faajmactu sidqa rasuuli اllahi sal l slama nebiga runtiisii baan u ururiyey wa kaana qala maa yaqdamu min safarin wuxuu ahaa nebigu waxaa yaraa safar inuu ka soo galo saafarahu safarkaasoo uu safray ilaa duxan barqo unbuu soo galayey wa kaana yabda-u bilmasjidi masjidka ayuu ku bilaabayey fayarkacu rakcatayni ayuu tukanayey wanaha nabiyu sal l slama can kalaamii wa kalaami saaxibaya nebigu dadka wuxuu ka reebay inay aniga ila hadlaan iyo labadeyda saaxiib walam yanha can kalaami axadin qofna hadalkiisa nebigu ma uunan reebin min almutakhalifiina oo dadkii dib maray ah hayrinaa labadeen saddexdeennan aan ahayn ayb faijtanaba annaasu kalaamanaa dadkii waxay ka dheeraadeen hadalkeenna inay nala hadlaan falabistu kadalika sidaa ayaan ku nagaaday xataa qaala calaya alamru ilaa arrinkii uu igu dheeraaday wamaa min shay-in shayna ma jirin ahamu ilaya ahamu murug badan loo murug badan yahay ilaya aniga agteeda loogaga welwel iyo murug badan yahay ma jirin min an amuuta inaan dhinto falaa yusallii calaya nabiyu sal l slama nebiga uunan igu tukanin markaas ow yamuuta rasuululahi sal l salam ama nebigu inuu dhinto fa akuuna aniga aan ahaado marka min annaasi dadka xaggooda bitilka almansilati mansiladii aan ka ahaado mansiladaas falaa yukallimunii axadu minhum qof iyaga ka midana aunan ila hadlin walaa yusallii calaya unanna igu tukanin yani wuxuu leeya waxaa murug igu dishay oo murugta ugu badanoon qabay waxay ahayd buu leeyahay in nebigu dhinto fatradaas uu naga aamusan yahay haddii nebigu dhinto waxay noqonaysaa marka waxaan ujeedaa in in aniga aan dhinto fatradaa layga aamusan yahay oo markaas rasuulka uunan igu tukanin janaasadii ha iga welwel badan malaha iga dhib badan ama inuu isagu dhinto oo mar hadduu dhinto de waxii dambe ma imaanayo dadka iga dambeeyo oo markaan aniga noolaada dadka joogana ay yidhaahdeen war ninkaa ninkii nebigu ka aamusay waayo oo aynan igu tukanin oo igooyaan taasaa igu murug badnayd buu leeyahay ayb waxbaa la tusay marka faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey towbatanaa towbadeennuu soo dejiyey calaa nabiyihi sala allahu calayhi wasalam nebigiisa korkiisuu kusoo dejiyey xiina baqiya markuu haray athuluthu alaakhiru min alleyl habeenka saddex meeloodoo meel xibin markay ka dhinnayd ayuu nebigu sala allahu calayh ali wasalama u waxyiga uu kusoo degay wa rasuululahi sal l slam nebigana cinda ummi salamata ummu salama agteeda uu joogo wa kaanat ummu salamata ummu salama waxay ahayd muxsinatan fii shani yani mid aada u wanaagsan wanaa ku wanaagsan aniga shanigayga macniyatan bay ahayd mid danayso fii amri aniga arrinkayga adaxulee umu salama arrinteedu qof wanaagsan bay ku ahayd waana na danaynaysay oo arrinteeda walwal iyo murug iyay ku haysay iyada xataa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa umma salamata umu salamay tiiba calaa kacbin kacb waa laga toobad aqbalay waxyigii baa soo degay waa saq dhexe markaasuu yidhi kacab waa laga toobad aqbalay qaalat waxay tihi afalaa ursilu ilayhi fa ubashirahu miyaanan u cidiraynin si loogu soo bishaareeyo qaala waxau yidhi idan yaxdimakum annaas sidaa hadday dhacdo dadkii ayaa idinku joogjoogsanaya oo idin burburinaya zaxmad iyo cidhiiri darteed yacni haddii arrinkan la ogaado oo saacaddan la ogaado oo dadku ay ka war helaan dadkii baa zaxmad iyo cidhiiri meelaad martaanba ma helaysaan yacni sida ay dadku ama dadka way jeclaayeen nimankan amar baa laakiin yimid amar bay uga aamuseen ee nacayb gaare shaksiyeed ma aynan u qabin ayb fayamnacuunakum waxay idinka celinayaan dadkii hadday cidhiiri keenaan allawma hurdada saa'ira leylata habeenka inta hartay hadda haddii la baxo ee toobadooda loogu bishaareeyo zaxmad iyo cidhiiri bay dadka idinkula joogjoogsanayaan mana seexanaysaan qaylada iyo yacnii buuqa iyo zaxmadaas ma ka seexanaysaan xataa idaa sallaa rasuulu llahi sal l slama nebigu markuu tukaday salaata alfajri salaadii subax markuu tukaday aadana bitowbati bitowbati illaahi calayna waxuu dadka ogeysiiyey oo u iclaamiyey towba alla towbada alla subxaana wa tacaala towbad aqbalka calaynaa korkeenna uu naga towbad aqbalay wa kaana wuxuu ahaa nebigu ida stabshara haddii uu bishaaraysto istanaara wajhuhu wejigiisa waa iftiimaayey xataa kaannahu sidii isaga waxaad moodaaba qidcatun gobol oo min alqamari dayax ah wa kunnaa waxaanu ayn ayuha alaaatu saddexdeennaan alladiina khullifnaa la dibdhigay arrinkooda can ilamri arrinkii laga dibdhigay alladii qubila la aqbalay min haaulaa'i kuwan laga aqbalay alladiina ictadaruu cudur daartay yani wuxuu leeyahay annaga arrinkeenna la dibdhigay oo kuwii kale iyaga arrinkooda waa markay cudurdaarka beentaa ku cudurdaarteen arrintooda waa la dhammeeyey saddexdeenna laakiin dib baa arrinteenna loo dhigay marka waa cala alaaati aladiina khullifuuda rabaa inuu ku fahamsiiyo khullifuudaas ma laga wado dagaalkii baa laga dibdhigay maaha khullifuu waa la dibdhigay fii amrihim arrinkooda ayaa dib loo dhigay arrinkaasna kee waayana towbadoodii waay dadkii kale nebigu waa istikfaar buu u dalbay arrinkoodiina waa gooyey oo waa ka aqbalay dhaartii ay dhaarteen laakiin saddexdan arrintoodiibaa dib loo dhigay ayb xiina anzala allahu lana towbata markuu alla soo dejiyey annaga towba uu noo soo dejiyey falamaa dukira markii la sheegay liladiina kadabuu rasuula allahi sal l slama kuwii nebiga beenta u sheegay oo min almutakhalifiina kuwii haray ah wactadaruu bilbaatilina ku cudur daartay dukiruu dadkaa waxaa lagu sheegay bishari maa shaykan ugu shar badan dukira bihi axadun qof lagu sheego qaala allahu subxaanahu alla waxau yidhi qur-aan weligiis la akrinaayo yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim waa idin cudur daaranayaan markaad u laadataan qul laa tactadiruu waxaa ku tidhaahdaan ha cudur daarannina lan nu'mina lakum idiin rumay mayno qad naba'ana allaahu allah noo sheegay min akhbaarikum warkiinna wasayara allaahu camalakum warasuuluh allana camalkiinna u arkayaa iyo rasuulkiisa markaa warkii u xumaabaa loo soo jeediyey marka oo lagu yidhi ayb aayadda kalena innahu rigsun waa qurun ayb aayaddaa marka tafsiirkeeda xadiidkanda isagoo dheer baan soo marnay hadda kelimaadkiisa iyo qariibkiisa laga hadhadla ma maaha xaggan uga soo hadalnay laakiin ulajeedadu waxay tahay wacala alaaatadu waa kacab iyo labadiisii saaxiib hilaal iyo muraara baabunay hada kani baabun baab weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin qala xadaanaa yaxya bnu bukayr qala xadaana leyثu can cuqayli can ibni shihaab عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث xiina ta isagoo sheekaynayaan maqlay xiina takhallafa markuu ka haray can qisati tabuuk fawallaahi maa aclamu ma ogi axadan axad ablaahu allaahu alla uu u nicmeeyey fii sidqi alxadiidi runta sheekadeeda uu ugu nicmeeyey ma ogi axsana mimaa ablaani ka wanaag badan wuxuu aniga igu igu nicmeeyey ablaa waa nicmeyn ma ogi buu yidhi axad alla u nicmeeyey oo run oo ugu nicmeeyey yani ruusheeg oo ugu nicmeeyey oo aniga iga wanaag badan oo igaga badan ma ogi buu yidhi ila runtiisii hadda waana lagu imtixaanay markii dambena wanaagay u noqotay oo runtaas uu sheegay oo sha'nigoodii iyo towbadoodii markii laga soo hadlay ayuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin iyaga marka dad saadiqiina lagu tilmaamay kuwii kalena waxaa la yidhi يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين طيب ما تعمدت ما أنا أقصد مذ ذكرت أنت شاغي ذلك كاغاس أرنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أشاغي إلى يوم هذا مالك ينكم ألغجاره كذبا بين أمقصد وأنزل الله عز وجل على رسوله allana rasuulkiisa wuxuu ku soo dejiyey laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriin waalansaar ilaa qowlihi wakunuu maca asaadiqiin baabu qowlihi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum ayb alaaya min ara'fati ayuu yidhi min ara'fati wuxuu ka wadaa xariiص عalaykum bاlmؤminiina ra'uuf raxiim ra'uuf waa min الra'fati marka turid iyo naxariis qaala xadaثna abu اليman wahuwa اlxakm bnu naafic alximsiyu qaala akhbarana شhucayb huwa bnu abi xamزة can الزhriyi qaala akhbarani bnu sabاq ana زayd bna haabiti اlanصaariي wakaana zayd wuxuu ahaa miman yaktubu lwaxya dadkii waxyiga qori jiray oo rasuulka dadkii u qori jiray waxyiga oo qur-aanka markuu kusoo dego dadkii waxyiga qori jiray ayuu zayd ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi arsala ilaya abuu bakrin abuu bakar baa ii soo cid diray maqtala ahli yamaama ahlulyamaama yacnii dilkoodii waqtigaas maqtala ahli lyamaama reer yamaama waktigii la dilay ayuu iisoo ciddiray ayb maqtal marka waa mafcal waa masdar hulaaثi oo markaa yani miimi ah weeyaan marka maqtal zamn اlqatli makaan اlqatli alqatlu nafsuhu saddexdaas qawaa la dhahaa daraf miimi ah baa suuragal ku ah masdar miimina waa ku suuragal hadda marka waa daraf miimi ah waay oo daraf zamaan weliba ayb maqtala ahli اlyamaama ahlulyamaama waktigii la dilay ayuu iisoo cid diray wa cindahu ahlulyamaamana waa waqcadii musaylamat alkadaab lagula dagaalamay ayb wa cindahu cumaru isagoo cumar uu agtiisa joogo faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi ina cumara ataanii cumar baa ii yimid faqaala waxa uu yidhi ina alqatla dilku qad istaxara yacni wuu ku darnaaday waa ku batay yowma alyamaamati maalintii yamaama binnaasi dadka wuu ku batay wa inii akhshaa waxaan ka baqayaa an yastaxira alqatlu dilku inuu ku bato bilquraa'i dadka qur-aanka yaqaano fi lmawaatini meelaha kala duduwan oo jihaadka loo aadaayo yani dagaal haddii sidaanoo kale loo galo dhowr meel laga galo oo dad badanoo quraaa oo qur-aanka yaqaanana ay dilku uu ku bato amaaba qur-aankii dayacmaabuu ka cabsaday ayb de ilaahay qur-aanku ma dayacaayo mar walba laakiin sabab raggaanu ilaahay uga dhigay inuunan dayacmin marka ma isdiidayaan inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu lxaafiduun iyo abuu bakar iyo cumar waxa ay samaynayaan ma isdiidayaan lanna qur-aanku ilaahay waa xifdina asbaabtiina in la qaato waa marka oo aan la dayacinoo lagu ciyaarin ayb faye marka cumar wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa marka inay dad badan tagaan ay ku dhintaan fayadhaba kaiiru min alqur'aan wax badan oo qur-aankana markaa uu tago ilaa an tajmacuuhu inaad meel ku ururinaysaan maahane hal meel musxaf aada isugu keenaysaan qur-aanku marka markii hore hal meel kulligiis kuma wada oolin garab iyo maqaar iyo lafo iyo ayuu ku qornaa nin walbaa qayb ayuu haayey meel laguma wada ururinin markaan marka meelaa la rabaa in lagu ururiyo ayb wainii la araa anu waxaan arkaa an yujmaca alqur'aan qur-aanka in la ururiyo qaala abubakrin abubakr waxau yidhi faqultu licumara cumar waxaan ku yidhi kayfa afcalu sideen u sameeyaa shay-an shay lam yafcalhu rasuulu llahi sal l slam wax nebigu uunan samaynin anigaysay u sameeyaa faqaala yani nebigu musxaf kuma ururinin qur-aankao dhan ayb faqaala cumar cumar waxa uu yidhi huwa wallaahi khayrun waa khayr buu yidhi ilaahan ku dhaartay ayb falam yazal cumaru cumar ma uunan ka tegin yuraajicunii fiihi inuu igu celcelinayo arrinkaa xataa sharaxa allaahu lidalika sadrii ilaa arrinkaa alla uu laabteeda u waasiciyey dadka qaar baa marka waxay u daliishadaan tan bidca in la samayn kara adiga abubakar iyo cumar maa tahay sheekhayn waay iyaga kudaybaana nala yidhi ayaga ayb iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin adiga iyagoo kale maa tahay sunnadan waa sunno ay isku raaceen asxaabta waa in diin waana lagu in lagu camal falo ayb hada shay shayga labaadna waxa ay tahay arrinkan waxaa la yidhaha min baab almasaalix almursala min baab almasaalix almursala waayo dembi hadda ay asxaabtu ayaga sameeyeen qur-aanku kuma dayacmaynin ee arrin mashruuca oo ilaahay keenay sababka ay qur-aanka hadda inay u qoraan ku xambaaray sabab ayagu ay ku dambaabeen oo ayagu ay keensadeen maaha waa sabab dee dagaal in la galo oo lagu dhintaa waa wax caadi oo la yaqaano marka sababku haddii uu yahay sabab ayaga taqsiirkooda ku yimid lama dhaheen masaalix mursalowa laakiin sabab aynan ayagu taqsiir ku lahayn oo maslaxadiisuna muxaqaq ay tahay iyagu marka yacnii bidcada iyo taas waa kala bedelan yihiin abu isxaaqi shaatibi iyo culimmadana badanaa waa culimo badana usuulka uga hadasho ayb qur-aan in la qoraana bidco awel maba ahayn balaana nebigo jooga la qoraayo la ururinayo ayb iyagu waxay sameeyeen wixii qornaa unbay meel isugu keeneen faqultu markaan wuxuu yidhi xataa sharaxa allaahu lidalika sadrii wara-aytu aladii ra'aa cumaru oo aan arkay wixii cumar uu arkay baan ana arkay qaala zayd bnu haabit waxau yidhi wa cumaru jaalisun cindahu cumar oo agtiisa fadhiyo cumarna uu agtiisa fadhiyo laa yatakallamu ma hadlayo cumar ma hadlayo markaa faqaala abu bakrin abu bakr waxau yidhi inaka rajulun shaabun zayd buu ku dhahayaa inaka adiga rajulun shaabun nin dhallinyaro ahaa tahay caaqilun oo caqli leh laa natahimuka maku tuhmayno kunta taktubu lwaxya waxyiga ayaad qori jirtay lirasuuli llahi sal l slam ayaa u qori jirtay fatatabicu fatatabacu lqur'aana qur-aanka raacraac yani meelaha uu ku qoran yahay iyo raacraac raadi fajmachu ururi markaas fawallaahi baan ku dhaartee low kallafanii zayd baa dhahayo low kallafanii hadduu igu kallifi lahaa naqla jabalin buur rariddeed min aljibaali buuraha ka mida maa kaana ma aynan ahaateen adqala mid ka culays badan calaya korkeyga ku culays badan mimaa amaranii bihi wuxuu i amray oo min jamci lqur'aani qur-aanka ururintiisa xule shaqada uu ii diray buur soo rar iyo shaqadan shaqadaana adag buuro oo ila adag waa sax laanna muhimmad weyn waayo ummaddan muslimiintaa daliilkooda iyo hadyigooda iyo iftiinkooda iyo diinkooda waxa ay ku dhisaayaan oo ilaahay kalaamkiisa ah ugu horeeyo kalaamullaahi baa waxaa la yidhi waxbaha ka soo tegayso oo ururi ayb meel baa laysugu keenaya shaqo sahlan marka maaha ayb qultu wuxuu idhi kayfa tafcalaani sideed u samaynaysaan shay-an shay lam yafcalhu rasuulu llahi sal l slam nebigu uunan samaynin faqaala abu bakrin huwa wallaahi khayrun waa wax wanaagsan falam azal uraajicuhu ma aanan ka zuulin buu yidhi zayd inaan abubakar ku celcelinayo xataa sharaxa allaahu sadrii ilaa alla laabteeda uu waasiciyey liladii sharaxa allaahu lahu wuxuu alla u waasiciyey sadra abibakrin wa cumar wixii abubakar iyo cumar aynan ka shakinin oo laabtooda ku degtayba annana alla uu laabteeda ku dejiyey faqumtu waan kacay fatatabactu alqur'aana qur'aankii baan raacraacay ajmacuhu xaal aan ururinayo min ariqaaci yacnii aan ka ururinayo maqaarka waalaktaafi garbaha waalcusubi iyo yacnii qoryaha lagu qoray iyo wa suduuri rijaali iyo ragga laabahooda qur-aankan marka ururiskiisa galay wax ku qoran garab lagu dhigay xoogaa garab ku dhigan xoogaa dadku ay xifdisan yihiin iyo wax ku qoran maqaar ku qoran meelahaasaan ka ururiyey marka oon bilaabay inaan ka aruuriyo ayb xataa wajadtu ilaa aan helay min suurati tawbati suuratu tawba xaal ay ka mid tahay aayatayni laba aayadood aan helay maca khusaymata alansaariyi ninkaa khusaymata alansaariyi baan ka helay khusaymat bnu haabit alansaari lam ajidhumaa labadaa aayadood ma aanan helin maca axadin hayrahu qofaan isaga ahayn kama helin labadaa aayadood waxay ahayd labada aayadood marka laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi ma canidtum ilaa aakhiriha ninkaasna waa ninkii nebiga uu markhaatidiisa ka dhigay labo isaga markhaatidiisa labow ka dhigay waa soo marna soo marna mucaamalaadkay markaan kasoo ku jirnaa soo marna juska shanaad iyo meelahaas isaga keligii markhaatidiisa labay la eg tahay ayb marka ninkaasaan oo laba nin ah ayaan ka helay buu leeyahay aayaddan labada aayadood laqad jaakum iyo aayadda ku xigtaba wa kaanat isuxufu waraaquhu waxay ahaayeen allatii jumica fiiha alqur'aanu qur-aanka lagu ururiyey cinda abi bakrin bay ool ayaa la dhigay waraaqihii aan ku soo aruurinay qur-aankii abubakar agtiisaan la dhigay xataa tawafaahu allaahu ilaa alla uu oofsaday uma cinda cumara cumar agtiisay taalle xataa tawafaahu allaahu ilaa alla uu oofsaday uma cinda xafsata binti cumar xafsa binti cumar agteeda ayay taallay ayb meeshaas marka waxay ku tusay saxaabada dadaalkooda iyo siday qur-aanka iyo ummaddan ay ugu walwalayeen ugu fakarayeen waa markii ugu horreyso qur-aanka marka la ururiyo marxad marxalad labaadna waxay dhacday zamankii cuhmaan oo dadkii ciraaq ka soo gurmaday iyo kuwii shaam aaday ee dagaalka isla waday ayaa waxay maqleen ninkanna qiraa'adii ibnu mascuud oo akhrina midkanna ubay ibnu kacab qiraa'adiisii markaasay adi ma teesmid iyo waa qaldan tahay oo ma qaldani markaasa xudayfata bnulymaan ayaa arkay dadkii iskhilaafsan oo qur-aanka isku khilaafaya markaasuu cumaan u yimid markaasuu wuxuu yihi adrik innaasa qabla an yakhtalifuu kama ikhtalafa ahlulkitaab cumaanuu dadka gaar intaynan iskhilaafin sida ahlukitaabku ay isku khilaafeen cumaan isagana markaas qiraa'aadkii markaas luqooyinkii kale oo ila qur-aanku toddoba luqoo carab ayuu ku soo degay oo kulli carab todoba xaraf oo carabi a buu ku soo degay cumaan marka xuruuftii kaleo dhan uu baabi'iyey wuxuu soo reebay xarfu quraysh quraysh xarafkeedii ayuu soo reebay isagaasuuna marka lix musxaf ama toddoba meelaha uu ka sameeyey magaalooyinka waaweyn magaaladiiba hal musxaf ayuu dhigay madiinana midaa yaallay makana mid kuufa basra masar shaam ayuu kala dhigay magaalo walbaama iqliim walbaa hal xabaa la dhigay ayb kuwii kalena marka cumaan waa baabi'iyey ayb marka isma aynan khilaafsanayn ee khilaaf oo xagga dhawaaqa iyo waxaas waay ee xagga khilaaf oo xagga macnaha ma aynan iskhilaafsanayn marka saas darteed waa sidaas uu yeelay qiraa'aadkan marka hadda la akriyo ee qiraa'aat اlcashr waa un luqatu quraysh unbay ka wada baxayaan ee u malaynin inay toddobadan shaadibi uu ku jamciyey manduumadiisa laamiyada ah ha u malaynin inay tahay toddobadii xaraf inay tahay oo qur-aanku kusoo degay kuwa marka markaasna waa mar kale oo waxay ahayd wax weyn ay ummadda ka badbaadiyeen yacni ilaahay uu ka badbaadiyey ummadda bisafaarati saxaaba marka saxaabada marka qiimo badanay dadka kuleeyihin marka iyo abaal badan ridwaan ullaahi calayhim in loogu bedelo marka cay iyo dhacni ma aha ayb sida raafidada ay yeelaan oo kale maaha walidaalika abu zurcat araazi wuxuu gartay nimankaas meeshay wax u wadaan shiicada markaasu wuxuu yidhi waxay rabaan inay duraan annaga markhaatiyaalkeenna ayagaana dacniga iyo durista ku owleysan zanaadiqatun zanaadiqatun oo zanaadiqu yidhi kuwa saxaabada caynaha waxay rabaan annaga iyo alle dadka marqaat dadka yani annaga markhaatideenna oon markhaati qabsanayno ayay rabaan inay duraan oo waa maxay qur-aankan see kugu soo gaari iyagaa kusoo gaarsiiye soo maaha haddii marka saxaabadoo dhan waa wada gaalo la yidhaha waxyar maahane macnaheedu waxay ka dhigan tahay qur-aankan ma jiran leanna qur-aanku iyagoo ka yimid nin marka la leeyahay waa gaal waa khaa'in waa tuug la leeyahay see loogu aamini marka kalaamu rabbi jala jalaaluhu ayb nimankaa marka marka ay sidaa leeyihiin nebi iyo diin iyo qur-aan midna ma reebin markay sidaa duraayan asxaabtao dhan ay duraayan sidoodana ilaahay wuxuu yidhi asxaabta wuxuu u sameeyey oo u yeelay oo u keenayba adduunyada gaalada inuu uga caraysiiyo fii suurati alfatxi alla wuxuu leeyahay liyaqiida bihim alkufaar liyaqiida bihim alkufaar walidaalika marka ninkay saxaabadu ka caraysiiyaan oo meeshii magacooda laga sheegaba dhibsanayo xanaaqayo oo nacayo baatil iyo yacni been ku wardinayo qof waxaa weeyaan aan diin diin lahayn ayb taabacahu marka nimanka hadda adduunku waa ku socdaan ijtiyaaxay ku sameynayaan ayb waa in layska jiro ayb bay tartiib tartiib kuu soo galaan dulli iyo dhib aan kii hore la yidhaahdo war kii horaa dhaamay waa la arkaa taabacahu cثmaan bn cmar wاllayثu can yunus can ibni شihaab waqaala اlayثu xadaanii cabdالرaxmaan bnu khaalidi can ibni شihaab waqaala ibnu شihaab waxa uu yidhi maca abi khusaymata alanصaariy ayaan ka helay waqaala muusa can ibraahim xadaana bnu شihaab maca abi khusayma wataabacahu yacquub bn ibraahim can abiihi waqaala abu haabit xadaana ibraahimu waqaala maca khusaymata aw abi khusayma qaarna bishaki khusayma miyaas abu khusayma qaarna abu khusayme keliya wariyeen qaarna khusayme keliya oo aan ab la soconin ay wariyeen ayb xadiidkanna marka fadaa'il اlqur'aan iyana inuu ku keenaa la arkaa ayb bismi illaahi الraxmaan الraxiim suuratu yunus yunus suuratu yunus tafsiirkeedii weeyaan marka meeshaan ayb yunus iyo yunis iyo yunas intaba waa ku bannaan yahay ayb luga ahaan laana isimku ama magacu waa magac cajami wa qaala bnu cabbaas faاkhtalata fanabata bilmaa'i biyihii waxaa ku soo dhashay min kulli lownin nooc kasto nooc kasta oo dhir ah ama qudaar ama yacni wax lagu faakihaysto iyo wax la cuno ayaa ayaa ku soo dhashay faاkhtalata bihi nabaatu اlardi ayuu sheegay waqaaluu اtakhada allahu walada subxaanahu huwa اlganiy waqaala zayd bnu aslam ana lahum qadama sidqin yaan loo jeedaa marka muxamedun sala اllahu calayhi wasalam waa muxamed yani muuminiintu waxay leeyihiin run horumarkeed oo yacni nebigaa ka sii hormaraayo oo u shafeecayo oo xawdka uga sii hormaraayo macno waa saas macno kalena waxay tahay qadama sidqin yacni hawaab run ah abaalgud dhab aba ayay leeyihiin wa qaala mujaahidun khayrun khayr aya ayay leeyihiin yuqaalu tilka aayaatu yacni haadihi tani aclaamu lqur'aan qur-aanka calaamadihiisii wa tilka aayaatu lkitaabi alxakiim wa miluhu waxaa la mida xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim almacnaa bikum wajarayna bihim ay bikum marka muxuu ka wadaa wamiluhu muxuu ka wadaa tilka aayaatu yacni haadihi aclaamu اlqur'aan tilkana ishaaro oo baciida tilka taadaas haadihina taw marka tilka ayaa waxaa loo isticmaalay macnaa haadihi sida aayaddan dambena xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim gaa'ibkii baa la isticmaalay iyadoo loo jeedo mukhaaab wajarayna bihim ay bikum waxa balaaqada marka marka iltifaat iyo lagu dhaho ayb meeshay marka iskaga mid yihiin macnaha maahane waa intaas wayn ayb tilka oo shay fog ah yaa waxaa loo isticmaalay macno dhow bihim oo qaa'ib ah ayaa waxaa loo isticmaalay bikum oo hadda wax jooga ah oo mukhaaab ah ayb dacwaahum ay ducaaihum dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma ay ducaaihum ducadooda uxiiqa bihim danow markay ku dhowaadeen danow waxay ku dhowaadeen min alhalakati halaag wa axaaطat bihi khaii'atuhu baa la mida ayb huwa aladii yusayirukum fi اlbari wاlbaxri xatى ida kuntum fi اlfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم meeشhaas waxay يقيiniyeen in la hareereeyey aln in la hareereeyey halaagooda inuu soo dhowaaday yani slفka تafsiirkoodu ayagu xarف iyo ma daba joogaan iyo tarjamo oo xarفi a ma daba taagnee ayagu macnaha aayaddan laga rabay ay sheegayaan kaasaana labada muhiim hadda haddii la yidhaahdo yani wadanuu anahum uxiita bihim waxay yaqiiniyeen in la hareereeyey in la hareereeya tafsiir kaaga sii baahan soo maha waa la hareereeyey maxaa loo jeeda tafsiiray kaaga baahan tahay yani halaaggoodiiba yaa ku soo dhowaaday meel walba halaag uga yimid waayo ayb wa axaaطat bihi khaii'atuhu xumaanyaalkiisii baa hareeraysay yani way halaagtay xumaayaalkii baa halaageen wa qaala mujaahidu mujaahid waxa uu yidhi walow yucajil اllahu linnaasi shara isticjaalahum biاlkhayr qowl insaan qowl insaani qofka qowlkiisa uu dhahayo waayo liwaladihi cunugiisa uu ku dhahayo iyo wamaalihi iyo maalkiisa idaa qadiba markuu caroodo allaahuma laa tubaarik fiihi ilaahu ha barakaynin walcanhu ilaahu naxariistaada ka fogey waalidku mararka qaar markuu xanaaqo ilmahaasas u dhahaa maalkiisuu iska habaarayaa marka walow yucajilu allahu linnaasi shara isticjaalahum bilkhayr allah hadduu dadka usoo dedejin lahaa sharta sida yacni sida uu khayrka ugu dedejiyo uu khayrka u siiyo hadduu ugu dedejin lahaa sharta shartaas ay isku habaarayaan laqudiya ilayhim ajaluhum wakhtigooda waaba baabi'i lahaayeen ayb fanadaru aladiina laa yarjuuna liqaa'ana fii tuqyaanihim yacmahuun ayb laqudiya ilayhim ajaluhum la uhlika waa la halaagi lahaa man duciya calayhi qofkii la habaaro wala amaatahu waana dili lahaa ilaahay in alaale ninkii la habaaro ayb marka laakiin naxariis alla waxay keentay in layska daayo liladiina axsanu lxusnaa aayaddaasuu macnaynaa marka miluhaa waxaa la mida xusnaa ayaa la mida xusnaa baa la mida wa ziyaadatun makfiratun dembi dhaaf iyo wa ridwaanun raalli ahaansho wa qaala hayruhu ayrkii waxa uu yidhi annadaru ilaa wejhihi ilaahay wejigiisa oo la arko yani waxau macnaynayaa liladiina axsanu lxusnaa waziyaada muminiintu wuxuu yani wanaagga sameeyey waxay leeyihiin janno xaalad wanaagsan iyo waziyaada iyo kororsiimo ziyaadadu maxay tahay marka tafsiir wuxuu yidhi ziyaadadu wuxuu ka dhigay dembi dhaaf raalli ahaansho alle tafsiir labaadna wuxuu yidhi waa annadaru ilaa wejhihi alla wejigiisa in la arko tafsiirkaas marka isagoo mawquufana waa jiraa isagoo marfuucana waa jiraa isagoo marfuuc ahna waa jiraa oo saxiix muslim ayuu ku sugan yahay nabiga sala allahu calayh waali wasalam ayaa aayaddan wuxuu ku fasiray aragtida wejiga allow ku fasiray alkibriyaau almulku waa boqortooy ayaa laga wadaa alkibriyaa marka xaggay ku jirtaa qaaluu aji'tanaa litalfitanaa camaa wajadnaa calayhi aabaa'ana watakuuna lakuma alkibriyaau fi lardi oo ay idin ahaato adiga labadiinna muuse iyo haaruun alkibriyaau almulku boqortooyaa rabtaanay dheheen ayb sidaas baad doonaysaan ayb faatbacahum watabacahum waaxidun isku mid wa ayb wajaawazna bibani israa'iila albahra faatbacahum fircawn wajunuuduhu bagya wacadwa ayb cadwan min alcudwaani ayb cadwanna marka waa min bagyan gardarro iyo wacadwan collaytan ayb nacayb iyo cudwaan ayb meeshaana marka sidaas kelimaadkaas ayuu suuradda macaanideeda ka sheeg sheegay ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra ilaa qowlihi laga gaaro wa ana min almuslimiin nunajiika falyawma nunajiika nulqiika waxaan kugu ridaynaa calaa najwatin meel taag oo sarrayso meel kore min alardi oo dhulka ah ayaanu kugu tuuraynaa si lagu arko wahuwa najwaduna annashazu meesha sarrayso waayo dhulka ka korayso almakaanu almurtafic saddex marow fasirina waa meesha sarraysa marka falyawma nunajiika fircoon haddaata waxaan kugu tuuraynaa meel kore si dadku ay ku arkaan sababta keentayna waxay ahayd reer bani israa'iil baa waxay yidhaahdeen fircoon ma dhimanin markaa si loo tuso oo ninkii cadowgooda ahaa inuu dhintay meydkiisa la korgeeyo ayaa alla subxaana wa tacaala wuxuu yeelay meel bannaan ah oo kore korayso oo dadku ka arki karaan ayaa meydkiisa la yeelay macnaha marka falyawma nunajiika sidaa macno kalena waa iska suuragalo falyawma nunajiika waa ku badbaadinaynaa maanta oo jirkaaga waa badbaadinaynaa in loo jeedo jirkaagaan badbaadinaynaa si markaa reer bani israa'iil ay ku arkaan intaas ama waalkaan hadda masar yaallo maa nadri inuu asagi yahay inuunan ahayn iyo maa nadri ramsiiska baalkan ay masaaridu dhahaan ramsiis yacni museumka u yaallo inuu isagi yahay iyo in kale maa nadri keliya aayaddu waxay sheegtay fircoon meydkiisa inaan la weynin oo reer bani israa'iil la tusay oy arkeen ayb intaas aayaddu tafasiirtuna intaasay sheegeen ayb intaan ana kulli aqoon u leeyahay qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundaru qaala xadaanaa shucbatu can abi bishrin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaal qadima الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam almadiina nebigu madiinu soo galay walyahuudu tasuumu caashuuraa yahuudduna iyadoo ay soomayso caashuura faqaaluu waxay yidhaahdeen hada yowmu waa maalin tani dahara fiihi muusaa muuse uu guulaystay calaa fircoona uu ka guulaystay faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama liasxaabihi nebiga asxaabtiisa wuxuu ku yidhi antum axaqu bimuusaa idinkaa muuse ku kaga xaqnimo badan minhum iyaga ee fasuumuu sooma xadiidka marka waxaa ku jirta badbaadadii nebi muuse iyo halaagii fircoon aayadduna intaasay ka warantay tarjamadii xadiidku marka saas isu daboolayeen ayb suuratu huud bismi illaahi الraxmaan الraxiim qaala bnu cabbaas casiibun ay shadiid wa qaala hada yowmun casiib ay shadiid maalin daran laa jarama macnaheedu waa balaa haal laa jarama ayb mararka qaarna ad waxaa loo isticmaalaa xaqan bimacnaa xaqan waxaa kaloo luqada carabiga loogu isticmaala laa jarama laa budda laa budda iyo xaqan iyo balaa wa qaala hayruhu hayrkii waxa uu yidhi ibnu cabaas hayrkiis waxaaqa ay nazala waxaa degay wey yaxiiqu oo suuratu faatirna yanzilu waa iyada mudaariceeda ayb ya-uusun facuulun min ya-istu waa waa quustay facuul ya-uus mid quusasho badan wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yihi tabtais taxzan falaa tabtais ay falaa taxzan ha murugoobin yaknuuna suduurahumna shakun waimtiraa'un shaki iyo shaki isku macnaa fi lxaqi xaqa yacnii lagaga sugnaado shaki ayaa laga wadaa laakiin yanuuna tarjamadan tarjamo xarfiga maaha oowda yanuuna waxay laabayaan waa suduurahum laabahooday laabayaan xabadkay hoos u laabayaan maxay la laabayaan marka waxa ay la laabayeen isaga kuu sheegay shaki iyo qurun qalbiga uga jira waana tafsiir oo hadda tafsiir xarfiga aan ahayn ogow xabadkay laabeen in haddii la yidhaha lagana tago ma la fahmayo ujeedka oo qur-aanku leeyahay ayb liyastakfuu minhu say alla isaga qariyaan min allaahi alla iska qariyaan in istaطaacuu haddayba awoodaan waqaala abu maysarata alwaahu alraxiimu weyaan mid naxariis badan bilxabashiyati luga xabashiya awaah ina ibraahiima laxaliimun awaahu muniib awaah marka waxaa weeyaan raxiim bilxabashiyati buu yidhahdee qur-aanku waxaan carabi ahayn waa ku jiro waa soo marnay khilaafka ka taagan shaafici inuu yidhi maya kuma jiraan wax allaale wixii sidaanoo kale laga helana min baabi tawaafuq luqaad luqaadka unbaa iswaafaqayo waayu yidhi qaar badanoo usuuliyiinta ka midana waxay dhaheen qur-aanku kelimaad oo mucaraba waa ku jiraan oo carabtu asal aynan u lahayn luqaad kale laga soo qaaday ay carabtu carabaysay ayb oo waxay yidhaahdeen haddii ibraahim iyo isxaaq iyo ay ku jiraan iyo yuunus iyo magacyo carabeed maaha hadda magacyadaas isim cajamiya haddii qur-aanku uu ku jiro ismu jinsi oo cajamiyana inuu ku jiro maxaa diidaya dee magac carabi calam ism isim calama oo oo hayru carabi ah haddii laga helay ismu jinsi hayru carabi in laga helana waa macquulay dheheen ibnulxaajib iyo faatii beytki uu ilaa dhowr subkina nadmi buu ku tiriyey dhowr kelimadoodoo sidaas oo kale ah ibnu xajarna waa kii wax kusii dardaray oon soo marnay ma xasuustaan ayb waa soo waa soo marnay labaatan meelahaas ayb awah marka waa araxiim bilxabashiyati wa qaala bnu cabaas baadiya ra'yi maa dahara lanaa waxaa yacni noo muuqdo ayb weyaan baadiya ra'yi ayb wuxuu yidhi marka waxay yidhaahdeen maa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadilunaa baadiya ra'yi waxaa ku raacay dadka liito oo annaga naga mida baadi'a ra'yi macnaha hadda uu ku wada marka waxay tahay maada hara lanaa wax annaga noo muuqdo macno kalena wuxuu yahay baadi ara'yi maynan ka fakerin markay ku raacayeen waa timid waxbaad sheegtay waa ku raacnay iska dheheen yani ra'yiga kiisa hore ayay kugu raaceen oo wax loo fakeray maahanay leeyihin oo caqli iyo dad ahlu caqli ay u fakereen min walba caqliga saas say yaqaaneen wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yihi aljuudiyu wastawat cala aljuudiyi waa jabalun biاljaziirati buur oo dhulka arduljaziira ku taalo arduuljaziira waqooyiga ciraaq jaziirat alcarab ha u malayn waa dhulkan kurdigu degan yahay erbiil iyo meelahaas wa qaala alxasan inaka laanta alxaliimu inaka adiga shucaybow laanta alxaliimu rashiid mid dulqaad badan oo toosanaa tahay gaaladii maay hadday dow toosaya maxay raaci waayeen yastahzi-uuna bihi waa ku jeesjeesaayeen run kama wadaana way ku jeesjeesaayeen tanoo kale marka inay istihzaa tahay in la baraarujiyo sax waay ilaana ma la fahmayo daahirka waxaad moodaysaa inay leeyihiin ayaga war waa toosan tahay ee hadday toosnaan ku ogyihiin waaba raaci lahaayeen soomaa ee waxaan marka ka jan iyo waxay ka wadaan iyo dheeldheel iyo istihzaa wa qaala ibnu cabaas waxa uu yidhi aqlicii amsikii wayaa samaau aqlicii wafaara tanuuru nabaca almaau biyihi baa burqadayn wa qaala cikrimatu wajhu lardi oo dhulka korkiisa ayb kelimaadkaasoo marka meeshaan ayuu ka macneeyey baabun alaa inahum yatnuuna suduurahum liyastakfuu qال xdثna الxasن بن محamed بن صباح qال xdثna xajاaج qال qال بن jurayج qال أخبرnيi محamed بن عباad بن جaعفr أنhu smca بن عabاasi يقرأ أlاa hooy inahm iyagu ynwnii بن cabaas saas riy alaa inahm ynwnii yhnownii marka waxay tahay waa ficil marka yfcawcilu yfcawcilu yhnownii yfcawcilu waana ficil mudaarica alaa inahum yatnownii suduuruhum ayb laabahooda ayay yanii laabayaan saas bay yeelayaan ayb qaala waxau yihi sa'altuhu canhaa waan ku weydiiyey maxaa laga wadaa faqaala waxau yihi unaasun dad kaanuu yastakfuuna dad markaa isqarinaaye waxay iska qarinayaan an yatakhallow inay keligood meel dharka isaga bixiyaan fayufduu ila asamaa an yatakhallow inay xaajo gutaan oy dharka iska bixiyaan fayufduu ila asamaa samada marka cawradoodu ay markaa u jeesato ayb oo cawradooday markaa yacni intay isqaawiyaan oo markaa yacni cawradoodu ay muuqato oo ay xagga kore u jeediyaan wa an yujaamicuu waxay ka hadeen oo iska qariyeen oo dhar iyo mare iyo waxay iskugu dadeen an yujaamicuu inay jimaacaan nisaahum naagahooda fayufduu ila asamaa cawradooda marka ay samada xaggeeda u jeesato fanasala dalika fiihim iyaga marka saasay dhibsadeen marka maray isku dadeen marka markay xaajo gudanayaan maray isku dadaayaan markay jamacsada maray isku dadaayaan sidaasay yeelayan fanazla dalika fiihim kaan marka aayaddan kuwaas kusoay kusoo degtay waa macno kale marka oo aayaddan laga yaabo inay leedahay qaala xadaanii ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa hishaam can ibni jurayj waahbaranii mxamed bnu cabaad bni jacfarin ana bna cabaasin qara'a alaa inahum tatnaw min suduurihim qultu yaa abalcabaas maa tatnawni suduuruhum qaala kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yujaamicu imra'atahu naagtiisa inuu jimaacaayey fayastaxyii waa xishoonaayey ow yatakhallaa ama xaajo gudasho ayuu samaynaayey fayastaxyii waa xishoonaayey fanasalat alaa inahum tatnawnii suduuruhum ayb ya-dan marka maahan ya oo mafcuulu bihi ha u qaadanin ficilkay kamid tahay qال xdثna الxmaydiy wهو cbdالله بن زbayr الxmaydi qال xadثna سfyاn qال xadثna cmr qاal qرأa بن cabaasi iبن cabaas wuxuu akriyey أlاa إnahm yثnuuna sdوurahم labada marka inuu akriya ka muuqanayso lيsتkfوu minhu أlاa xiina ysتغشhuuna ثiyaabahm وqاala غayrhu غayrkiina waxa uu yihi can iبن cabaas ayb yani cumar keyrkiis isagoo ibnu cabaas ka warinayo wuxuu yihi yastakshuuna yuqauuna ru'uusahum madaxyadooday daboolayaan madax buu sheegay siia bihim saaa danuhu siia waa la xumeeyey bihim iyagaa lagu xumeeyey waa nabiyullaahi luud saaa danuhu malihiisii baa xumaaday biqowmihi iyuu ku xumaaday oo markay yidhaahdeen martidiisii iyo waxaa ay damceen wadaaqa bihim wadaaqa waxaa ku ciriirtiyo ku ciriirtiyoonmay bihim iyaga sababkooda yani laabtiisii baa ciriiri noqotay biadyaafihi martidiisa darteed ayb oo martidii u timid baa marka inay xumeeyaanoo ka baqay biqicin min alleyli bisawaadin gobol habeenka ka mid a yani mugdi madow waqaala mujaahidun ilayhi uniib arjicu saaan u laabana sijiili falamaa jaءa amrunaa jacalnaa caaliyaha saafilaha wa amطarnaa calayha xijaaraة min sijiili manduud sijiil buu macnayna marka ashadiid اlkabiir waxa adag waa daran ee alkabiiru weynka badan sijiilun wa sijiinun waaxidun sijiil bilaam wa sijiin binuun waa mid isku mid wallaamu wannuunu ukhtaani laamka iyo nuunku walaalo waay waa laysku bedeli karaaayb laakiin ibdaal oo iska samaaci camal waay ilaa ibdaalka kale oo sarfiga in lagu sheego xuruuftiisu isaga waa xuruuftiisu waa hadaata muutayan laam iyo kuma jiraan iyo nuun midna kuma jiraan waayah wallaamu wanuunu ukhtaani waqaala tamiimu bnu muqbilin marka sijiil shadiid inay tahay uu rabaa inuu shaahid u keeno ninkaa wuxuu yidhi warajlatin yadribuuna albayda daaxiyatan darban tawaasaa bihi alaqdaalu sijiina warajlatin wa ruba badanaa rajlatin rag geesiyaal oo rag ah rajlatintan marka rijlatin rajlatin labada waa la dabdiyey rijlatinna waa la sheegay cayni baa sheegay macnaha cayni wuxuu rajaxay marka macnaha inay tahay dad oo rujuulo u saaxiiba raganimo u saaxiiba ayb wa rajlatin wa ruba rajlatin dad raganimo u saaxiiba badana yadribuuna albayda yadribuuna kuwaasoo garaacayaan albayda yacni madaxa baasha layska geliyo oo yacnii laga gashto laysaga ilaaliyo warmaha iyo waxyaabahaas ayay garaacayaan daaxiyatan xilli yacni barqa ah ayay garaacayaan albiidana waa lasoo wariyey iyada xataa marka yadribuuna waxay garaacayaan albiida bilbiidi bay ku garaacayaan seef marka waa mansuub binasci lkhaafid yadribuuna way garaacayaan albiida ay bilbiidi seefihii cadcadaa ayay ku garaacayaan daaxiyatan xilli barqa ah darban garaacis tawaasaa bihi ay isku dardaarmeen al abdaalu geesiyaalka sijiinan ee darnaay geesiyaalkii darnaa sijiinantaasuu hadda ka raba asaga istacmarakum jacalakum alla wuxuu idinka dhigay cumaaran kuu camiro acmartuhu daara daartii baan dejiyey oo inuu camiro aan ka yeelay fa hiya cumraa cumraa waa soo marnay iyo ruqbaa soo marnay jacaltuhaa lahu baabulhiman ku soo marnay kitaab ulhiman jacaltuhaa lahu waa u yeelay waa daartii baan siiyey si uu u dego nakirahum waankarahum wastankarahum waaxidun isku mid waa intaan xamiidun majiid kaanahu faciilu min maajidin maxmuudun min xamida yani xamiidun ay maxmuudun majiidun yani maajidun waa faciil bimacnaa faacil midda dambe ayb tan dambena faciil oo bimacnaa mafcuul ah ijraamii masdarun min ajramtu waa dembaabeen wa bacduhum yaquulu jaramtu ajramtu iyo jaramtu waa isku mid naco meeshuu dhahay waaye facalaya ijraami am yaquuluuna iftaraa qul in iftaraytuhu facalaya ijraami dembigeyga anuu korkeyga saaraya alfulka wasnac ilfulka wاlfulaku waaxidun isku mid wa wahiya safiinatu waa doonta wasufunu doomaha mujraaha madfacuha riixideeda wahuwa masdaru waa masdar markaasna mujraa markay masdar tahay masdar miimi ay tahay maxaa laga bixiyeyna jaraa maa laga bixiy mas ajraa tee laga bixiyeyna mujraa waa masdar uu yidhi maxaa laga bixiyey masdarkan marka ficilkiisa shaag jaraa maaha jaraa hadday tahay hulaafigu mafcal iyo mafcil iyo ku wareegi jiray maa zaada cala hulaafi baa masdarkiisa miimiga waaa lagu waaa laga waxaa lagu dhisaa waxaa lagu dhisaa ismigiisa mafcuul ficilku haddii uu yahay ficil maa zaada cala hulaaثi rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi marka uu yahay masdar miimi ka keen marka lagu yihaha ismigiisa mafcuul laa keen bis ismigiisa mafcuul bis baad keeni ya ha ajraa baa laga keena ajraa oo afcala ajraa mujran mujran marka waxay noqon kartaa mid la dureeriyey makaanu dureer makaanu socod wakti socod intay noqon kartaa wuxuu yidhi marka mujraahaa bismi illaahi mujraahaa madfacuhaa wahuwa masdarun naw ay dafcuhaa waa riixideeda ajraytu waa kaa isaga kuu sheegay kitaabkana ma fiirinaysaan luqadiina ma soo daalaacanaysaan luqada waa kaa dhumay haddaad laba kitaab ama saddex ama afar akhrisatood ka tagto toban sano aad moogaato eberay noqonay qofku waxaa la rabaa kitaab hal kitaab oo luqa ah inuu iska daalacdo wixiisa ugu haysana ay waxa uu yaqaanaa ugu cesh maayaan cala alaqal waxba kama dhumaayaan haddoona wax kororsanin waxba ka dhumi maayaan ayb waarsaytu xabastu waxaan xabisay ayb wamursaaha xabsuha watuqra'u waxaa la aqriyaayoo kale majaraaha bismi illaahi majareeha imaalana waaxabsa imaal ariye halka imaalo ku jirta watuqra'u majaraaha min jarad waa marka tan feerida min jarad baa laga bixiyey waa socotay ulaaiga tanaa laga bixiyey majaran majran waa mafcal soo jarad hiya iyadaa socotay wa marsaahaa min rasad aa laga keenay arsad maaha waa rasad wa mujriihaa wa mursiihaana waa min fucila bihaa waa lagu sameeyey ayb muxuu idin dhigidi min fucila bihaa ayb waa lagu sameeyey yani mujriihaa wa mursiiha waa la socodsiiyadaas buu ka wada raasiyaatun mursaaha kelmad la u dhigantu la ishtiqaaq kaleu keena oo isla yadi ah raasiyaatun haabitaatun kuwa sugan caniid wacanuudun wacaanidun waaxidun isku mid wa huwa ta'kiidu اtajaburi qallafsanaanta iyo tibirka iyo dad qasbidda oo aada loo sii adkeeyayo dad qasbid caniid madax adeyg ayb ayb wayaquulu اlashhaadu waaxiduhu shaahidun milu saaxib wa asxaab kelimaadkan marka suuradday ku jiraan ayb wabilahi towfiiq sal allah wasalam alaa nabina maxamed ya ya a